waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
shirkaanna runtii qabanqaabadiisa dhowaan ma ahayn sanadkii la soo dhaafay yaan kala hadlay madaxweynaha walaalkeen ismaaciil xorgeelle waxay ahayd inuu qabsoomo oktoobartii lasoo dhaafay oo isagu ka shaqeeyay laakiin ma suroobin waxaana ku idhi madaxweynuhu labaatan sano yaa carta laga joogaa xorriyadda markaan qaadanayna waxaa laga joogaa soddon sano sanadka soo socda sanadkaan aan ku jirno soddon sano waan wada joognay dhib iyo dheefba soddon sanona waa burbursanayn oo adduunkaan ugu liidanay meel xun yaa naallay caruurteenna waxay ahayn carruurta ugu fursad xun ama ugu mustaqbalka xun caalamka adduunka wax walba oo bini aadan ku horumarana meesha ugu hoosiisaan yaan joognay hadday noqoto waxbarasho caafimaad horumar maalgashi wax kasta oo bini aadan uu ku horumari karo ummadda soomaaliyed annagoo ah ummad aad u caqli badan u xikmad badan u taariikh fiican wax walba wadaagna laakiin caalamka waxaan ka galnay wax walbaba meesha ugu hooseysa wax kalena ma aha waa go'aanka madaxda ay qaadatay weeye oo taariikhda galaya hadda iyo mustaqbalkaba marka in si geesinimo leh loo wajaho xaqiiqda dhabta ah loo wadana loo wada hadlo walaalkay ismaaciil cumar geelle waa ka dhabeeyey inaan ka wada hadalno soddonka sano soo socda xaggee tegaynaa soddon sano waa wada joognay soddon sano waa kala maqneen kan soo socda carruurteenna maxaan uga tagnaa dhaxal iyo mustaqbal weeye waxa guddigan loo sameeyey marka la wada hadlo oo la wada fariisto oo la heshiiyo go'aan la qaato waxaa la rabaa go'aankaas iyo heshiiskaas ciddii fulin lahayd ciddii fulin lahayd waa idinka ummadda soomaaliyeedna meel kasta joogto ishayna ku haysaa meeshaad u kaxaysaan haddaad tihiin guddiga farsamada haddaad barwaaqo iyo nabad u kaxaysaan iyo haddaad meel kale u kaxaysaanba annagu waa idin siinay kalsoonideenna dadkii ugu aqoonta badnaaba tihiin soomaaliya ama meel kasta soomaaliya joogto dadku waa aqoon badnaabaa tihiin waxaa loo baahan yahay inaad mustaqbalkeenna hadda aanin waqti hadda joogaan idinka fekerin aad ka fekertaan soddon sano soo socda caalamka xaggee ka gelaynaa xaggee carruurta ilaan waa tegaynaa kulligeen ma wada joogeynee dadka halkan fadhiya soddon sano ma aqaano inta naga hadhi doonta laakiin kuwa hadda jooga dhalanaya maxaan uga tagnaa oo mustaqbal ah gacantiina ku jirtaa annaguna taageeradeena waa haysataan waxaan idiin rajaynaynaa guul waxaan idiin rajaynaynaa is-afgarad iyo oo walaaltinimo ku dheehan insha allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaad wax wanaagsan ummadda u keentaan innagii shirkeenna maanta qof waloo af soomaali ku hadlaaba meel kasta ha jooga eh shirkan lug buu ku leeyahy brofesor geeljire mid beer qodaaya mid doonni saaran qof walba waa faallaynaya shirka waa layna soo eegaya waxaa laynaga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin karaa inaynu ka gaadho aragti way kala duwan yihiin laakiin halkan waxaa la ysugu yeedhay oo halkan loo yimi dad khilaafsan oo kala fog in ay gaadhaan xal ay isku afartaan dad saaxiibbaa la ysugu yeedhay dad kala fog baa la ysugu yeedhay oo la doonaya dantuna ku khasbayso wakhtiguna ku khasbaayo inay si waaqici ah oo run ah u helaan xalay kula gaadhaan taas ayna saaran qof waliba ha dadaalo hadalkana runta haddii aan laga sheegin murug buu galaa run ha la isu sheego wixii la tabanaya si adag ha laga wada hadlo wixii la wada goosto ee lagu heshiiyana run ha laga dhigo ha la rumeeyo taasuu baa laynaga soo ku soconaynaa xagga yaga waxaanu halkana nimid run wixii dhibaato aanu aragna aanu sheegno wixii dan inoo wada ah maaha danta soomaalida qodaas maanta soomaali maxaa u dana qodobkee u dana eenu ka fursan weynayna waanu la nimid walaaladeena waxaanu u sheegaynaa se walaaltinimo ah iyaguna waa sidoo kale waxaanu diyaar u nahay inaanu dhegaysano ra'yiga naga duwan kaayaga ka ka fog inaanu dhegaysano oon dulqaadkeeda yeelo oo rogrogdhaawaan u nin idinkana saayislig baan ka doonaynaa shalay arrintu waxay ahayd madaxweynayaashii baa shiray oo hadlay oo la dhegaysanay mas-uuliyaddii waanu soo wareejin guddidan wasaaradda loo soo wareejiyey annagu tilmaantayda waan nidhi halka war hal la wada heshiiyo war wax la isla afgarto war waa dhammayn maanta waxaa laysoo eegayaa guddida farsamo ee arrin ku hadhay inay keento xa- technical war maxay noo dar khasab maaha in maanta wax walba laisku afgarta waxaa weeye waana tallaabooyin jiraan maanta laisla afgaran karaa maxaa inoo halkee ugu fudaynu ku heshiin karnaa maxaa ugu dhowaynu ku wada heshiin karaynaa maxaa adag annagu xaggayga radaanu nahay ilaa xalay maanaan kala seexan maxaynu dul qaadanaa halkaynu ka goynaa maxaynu maxaa aynu contribution maxaynu ku taraashir karaa inuu guulaysto oonu wada guulaysano aad iyo aad baanu soo jecel aad iyo aad iyo aad baan u hadan waxaa noo daran warab shirka iyo ummadda ina sugaysaa maxaa lagu guulaysan karaa intee imika lasu dhawo laga heshiin karaa inteebaa adag maxaa la qaadi karaa marka idinkana waxaa dee nalabadun baa tiinbay la tahay dee xil baa idin saaran maanta waxaa ummadda dhowregeysanaysa dee halkaan idinkaanu tegano halkaan wadiin fadhinaa cisaa iyo ilaahay idankii tala wanaagsan tala suuban halkana waa meel iska barakaysan oo in badan baa guul lagu gaadhaa
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho